meesha aan cidinanaba qaban karin shan iyo labaatankii sano lasoo dhaafayna aan u dhutinaynay waa siyaasadda nolooma qaban karo siyaasadda ama aan shan iyo labaatan sano kale ha nagu qaadato ama shan sano laba sano kale ha nagu qaadato siyaasadda dalka haddii siyaasaddu ay hagaagi weydo oo dalka siyaasaddiisu ay degi weydo oo siyaasad degan oo hagaagsan dalka uu yeelan waayo amniyaanan imaanayn maxaanku aa horumar dhaqaale iyo muxuu ahaayaan imaanayn horumar bulshaan imaanayn waxaasoo dhan ma imaan karaan waxa ugu muhiimsan oo xaqiiqada ah cid noo qaban karta maanta oo aan intaan ka codsanno nala jeclaato noo qaban kartana aanay jirin waa hagaajinta siyaasadda hagaajinta siyaasaddana waxaa asal u ah is-afgarasho